playing you the pop music you love right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weli efemyada qaar ka mid ah waddamada geeska afrika iyo weli bogga internetka oo dhegaystayaal nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay kowda bisha january ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan ama dhahda laba kun iyo labaiyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka dhallinyarada ee doorashooyinka soomaaliya hadda ka socda
baarlamaankaas waxa soo xulahaya marka oo keenahaya waa ergo ergadii haddaysan dhallinyaro noqon ee dad maxaanku idhahdaay bulsho kale ay noqoto dee waxaad u moodaa hoggaanka dalku inuu baarlamaanka khaldamayo kana baysna ay u noqdaan dhallinyarada oo la raba inay erganimada ka soo toosiyaan
kaalmiyo heesaha iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hay-adda cuntada adduunka ayaa hakisay howlihii ay ka waday gobolka waqooyiga dalka suudaan ku yaalla daafour kadib weeraro dhowaan lagu qaaday bakhaaradeeda iyadoo go-aankana la filaya inuu saameeyo ilaa iyo laba milyan oo qof qoraal ay hay-addana cuntadu soo saartay khamiistii ayay ku sheegtay inay dhammaan saddex bakhaar oo ay aaggaasi ku lahaayeen la weeraray islamarkaana la fartaystay iyadoo in ka badan shan kun oo mitrig tan oo cunto aan halkaasi laga qaatay sida ay hay-addu sheegtay horaantii toddobaadkan ayay w f b sheegtay in koox hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay weerar ku qaadeen mid ka mid a bakhaaradooda ku yaalla caasimadda gobolkaasi daafuur ee alfasheer iyadoo ay si ay uga falceliyaan arrintaasina mas-uuliyiinta maxalliguna ay bendo halkaasi ku soo rogeen diyaarado badan oo duulimaadkoodii baajiyey ayaa wereeriyey islamarkaana aan ka hor yimid dadweyne aada u tiro badan oo safrayay maalintii u dambeysay ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan taasoo muuqatay inay kala dhantaashay in ka badan boqolaal kun oo qof qorshahoodii fasaxa sannadka cusub diyaaradaha ayaana arrintana la xidhiiriyey shaqaalaha oo yaraaday kadib korarhka xanuunka covid sagaal iyo toban oo uu weheliyo cimilada xilliga jiilaalka ee qaybo ka mida dalka maraykanka saacadii hore fiidnimadii jimcihii xeebta galbeedka ee dalka maraykanka ayaa diyaaraduhu ay baajiyeen in ka badan kun shan boqol iyo konton duulimaada taasoo noqonaysa ilaa iyo boqolkiiba lix duulimaadyadii qorshaysnaa maraykanka gudihiisa iyo weliba saddex kun iyo shan boqol oo duulimaad oo iyaguna dunida dacalladeeda tegayay sida ay xustay xarunta la socodka duulimaadyada ee flight aware duhur wanaagsan iyo weliba sannad wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaas idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaya washington aan ku bilownay gobolka kubeg ee dalka kanada ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii kaas oo xakameynaya isu socodka dadka iyo weliba ganacsiga sida uu ku soo warramaya wariyaha v o a ee toronto xuseen nuur xaaji bandoogan ayaa imanaya xilli gobolkaasi shalay laga diiwaan geliyey kiisaskii ugu badnaa ee covid sagaal iyo toban tan iyo bilowgii xanuunkaasi markii uu halkaasi ka bilaabmay
gobolka kubeg waxaa laga soo wariyey shalay afaryotobankunboqolsideediyosieeankiis oo cusub waa tiradii ugu badnayd ee maalinla ah ee laga soo wariyo gobolkaasi tan ayaa keentay in madaxa gobolkaasi faransuwa ligod uu ku dhawaaqo bandow habeenkii ah oo ka bilaabanaya tobanka habeennimo kuna eg shanta subaxnimo go-aankan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu xakamaynayo faafista xanuunka oo u muuqdo mid faraha kasii baxaya kubeeg marar hore oo kala duwan ayaa sidan oo kale loogu soo rogay bandow kolkaasoo gobolkaasi uu noqday kan laga soo warinayay kiisaska ugu badan ee guud ahaan kanada laakiin hadda gobolka ontario ayay isku bedbedelaan hogaanka kala horeynta kiisaska ugu badan ee dalkan ee covid sagaal iyo toban raxmo macalin oo ka mid ah soomaalida degan magaalada montreal ee gobolkaasi qubeeg oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ayaan weydiiyey saameynta uu ku yeelan karo bandowga bandowgan waxa uu dadka reer quebec u saameeyey si xun kii hore wuu ka duwan yahay marka dadku way xanaaqsan yihiin oo sidaa la socotid waxaa weeyaan sanadkii cusbaa bilaabanayo waxay dadka rajeynayeen dadka gaalada ah inay banaanka aadaan anigoo raxmo asaak waxaan aaday nashopin marka suuqii aada buu u buuxaa limidkii waxaa layskugu talagalay hadduu dukaanka yaryaha waa saddex haddii shoppinka uu wen yahayna waa lix marka dadkii wax badan bay iibsanayaan waa xanaaqsanayeen marka arintaneeti oo bandowga ah wax fiican ma ahan marka dadka xoog buu u saameeyey kii horena wuu ka duwan yahay sidaa aniga qabo cusmaan xuuriye cali cusmaan montreal oo ka mid ah soomaalida muddada degan gobolkaasi kubeeg ayaa qaba in isdhexgalka dadka gobolka uu sababay faafista xanuunka taasna ay keentay in gobolka bandow lagu soo rogo gobolka kubeeg waa gobol aada u weyn faransiisa looga hadlaa inta kale kanada waxaa looga hadlaa ingiriis wallahi cabaar waa deganaa ha yeeshee cudurkan saameynta waxaa keenay waxawaa ilaa hadda waxaa loo arkay qubeek inay tahay gobolka ugu badan oo cudurka uu saameeyey taa oo keentay isdhexgalka isdhexgalaan sababtoo ah faransiisku waa ka duwan yahay gobolada kale si fiicanay iskugu tagaan siiba waktiyadii christmaska iyo happy new yearka dadka qof banaanka u bixi karta ama business furan ama taxi socda ama qof lugeynaya ma jiro magaalada waa la kala xiray waxaa doonto waa soo iibsan kartaa maalintii oo dhan laakiin habeenkii banaanka muu soo bixi kartid dadka qaar ee habeenkii shaqeeya ayaa loo ogolyahay inay sitaan caddeyn muujinaysa midaasi si uusan bandowga u saameynin laakiin kuwa ka dhega adeega bandowga ayaa mutaysan kara ganaax lacageed sida uu tilmaamayo cusmaan xuuriye cali cusmaan montreal haddii dadka banaanka u baxaan ay dhiga adeegaan waxaa la siinayaa ganaax ah kun iyo shan boqol oo doolar ilaa lix kun oo doolar waxa ay ku xiran tahay booliiska markaa ku qabtay sida oo wax kuu siiyo tigid waxaa kale oo loo ogol yahay oo keliya inay banaanka u baxaan dadka shaqa kambani ama wasaarad ama meel caafimaad ama meesha coronaviruska ka shaqeeya haddii habeenkii baxayaan inay warqad ka sitaan meesha ay ka shaqeeyaan saacadda ay gelayaan iyo saacadda ay kasoo baxayaan ay ku qorantay sidoo kale gobolka kubeeg waxaa la mamnuucay in maqaayadaha la fadhiisto oo laga cunteeyo iyo in dadka ay gebi ahaanba meel isugu yimaadaan gobolka kubeeg wuxuu ka mid yahay gobolada aysan ku badnayn soomaalida laakiin waxaa ku nool muslimiin badan oo kasoo jeeda dalalka afka faransiiska looga hadlo ee ku yaala qaaradda afrika xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xuseen u mahadsan yahay mar kale ayaanadu leenahay sanad wanaagsan iyo weliba duhur wanaagsan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu noo soo diyaariyey islamarkaana uu noogu soo diyaariyey magaalada dhuusamareeb wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eeda toddobaadkan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayuu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idma muddooyinkii ugu dambeeyey gobolada dalka soomaaliya waxaa ka socday doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya haddaba door ceynkee ah bay ku leeyihiin dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug ka qeybgalka doorashooyinka muxuu yahay kaalinta dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ee kaga aadan ka qaybgalka doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doonaa calas cabdinuur bare gudoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee galmudug calimahad cabdi macalin xasan iyo xogayaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug musharaf cabdi axmed dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aad baad umahadsantihiin aan ku hormaro gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug calas cabdinuur bare v o a kusoo dhawow marka xigta maxay tahay kaalinta dhallinyarada ee galmudug gaar ahaan caasimada galmudug ay ku leeyihiin doorashooyinka socda ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
waa mahadsantahay cabdiwaaxid waana dhowahay idaacadda v o a si kooban haddaan uga warbixiyo dhallinyarada iyo doorka ay kuleeyihiin doorashooyinka khaasatan dowlad goboleedka galmudug runtii door waxaan ku lahayn shariif ah laakiin hadda sida muuqataahi ma jirto kaalintii dhallinyaradu ay ku laheyd doorashada hadda socotaahi kama muuqato hadday noqoto midda maamulka iyo hadday noqoto labada guddi ee federaalka iyo kan statekaba runtii ma la dhihi karo way ku xuseen kaalintii ay lahaayeen dhallinyaradu haddii ay noqoto la shaqaynta guddiga labada heer dadka technicalka oo la shaqayn lahay hadday noqoto sidoo kale korjoogteynta doorashada socota sidoo kale ergooyinka soo xulitaankooda iyo bulshada rayidka maadaama aan ka midnahay doorkii aan ku lahaynin hadda kama muuqdo runtii mar aan ugu tagnay guddiga doorashooyinka galmudug waan la kulanay waana kala hadalnay arintaani waxay noo ballan qaadeen markii la gaaro xilligii waxay ahayd aqalka sare doorashadiisu socotay waxay noo ballan qaadeen markii la gaaro aqalka hoose in ay doorka aan ku leenahay ay nagu maamuusi doonaan annagona waxaan u ballan qaadnay inayn mataqaanaa ishaga si wacan ula shaqay doonay si dhow laakiin dhankooda kama suurto gelinin soo marka doorkii aan ku lahaynin waa maqan yahay sida caadiga ah dhankooduna ka maqan yahay anaku hadday utigid noqoto iyo hadday lahadal noqoto wixii ay karaankeenada waan aan samayn aan awoodna aad baad umahadsan tahay calas gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada calimaad maxay tahay kaalinta dhallinyarada kaga aadan sidii ay door ugu yeelan lahaayeen arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan marka ay noqoto galmudug
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq adiga iyo laanta afka soomaaliga ee v o a waan idinkaga mahad celinaynaa fursadan aada siiseen aqaaliga runtii maxaan ku irahday dee doorka dhalinyarada wuu iska cadyahay waxaa sida saxda ahayd in guddiga labada heer ee federaal iyo sid iyo fid iyo maxaan ku irahday dowlad goboleedka galmudugba iyo caasimaduba ay ka arinsadaan doorka dhalinyaradu ku leedahay maadaama bulshada lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo ka badan dhalinyaradu inay tahay waxay ku lahaayeen door muhiima oo muggiisa iyo miisaankiisaba leh ma dhicin dhalinyaraduna sida saxdaa dadka la isticmaalo oo horumarka loo isticmaalo maxaanku irahdaa iyaga firfircoonidii iyo aqoonta hadda soomaaliya inta badan dadka waxbartay waa jiilka dhalinyarada mar walba dhalinyarada waxaa la yidhaahdaa waxaad tihiin mas-uuliyiintii ama hogaankii berri ma ihina waxaan nahay midka maanta iyo midka berri intaba annagu inaan nahaan aaminsannahay dhalinyaraduna dee waa miskax fiyow caafimaad qabta fahamkeeda iyo dhaqdhaqaaqeedana leh runtii waxay xaq u lahaayeen in civil society-ga ama ururada bulshada rayidka dhalinyaradu inay doorkooda ka qaataan ergada lasoo xulahayo ama wax dooranayso inay qayb ka noqdaan runtii wadanku marxalado kala duwan buu ku jiraa xilli kala guuruu ku jiraa dee baarlamaan baana wax doorta oo dadka sharci dejiyayaasha ama hagayaasha soomaaliya ama wadanku leeyahay waa baarlamaan baarlamaankaas waxa soo xulahayaa marka oo keenahayaa waa ergo ergadii haddaysan dhalinyaro noqon ee dad maxaanku irahday bulsho kale ay noqoto dee waxaad u moodaa hogaanka dalku inuu baarlamaanka khaldamayo kana baysna ay u noqdaan dhalinyarada oo la raba inay erganimada kasoo toosiyaan runtii haddii dhalinyaradii markii ergadii u badato guddiyaashii doorashada iyo korjoogteyntii ay u badato dee baarlamaanka inay kusoo biiraan xitaa waxay u yeelanhayaan fursad u yeelanhayaan wadankuna hagaagsamo oo madaxweyne iyo mas-uuliyiin u qalanto hogaanka dalkana ay keenaan runtii doorkaas waa ka maqan yahay meesha waxaa la rabay in laga shuureeyo oo la yidhaahdo war dhalinyarada door nuuce ah ayay ku leedahay waa aragnaa iyadoo laga hadlahayo kootada haweenka oo boqolkiiba soddona iyadoo laga hadlahayo dee siyaasiyiinta waaweyn oo magaca kuleh soomaaliya iyadoo bahalkan la yidhaahdo maxaanku irahday waxoodii laga shuureynayo dhalinyaradu mar walba lama siiyo wax priority wax muhiimada lama siiyo runtii waa ugu sii daranaana anagu haddaan joogno haddeer dowlad goboleedka galmudug caasimad waxa u ah ama magaala madax u ah dhuusamareeb doorkii marka dhalinyaradu oo iyaga dhalinyarada dhuusamareeb joogtana ay fiirinahayaan degmooyinka kale ee galmudug caasimadda ay ku xiran yihiin xirnaanshahaas waxaa la rabaa muuqaal iyo maxaanku raha miisaan inay ku yeeshaan waxa socda runtii arrintaas baaq ah waxaan dirahayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug labada guddi oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed intuba hadda inta goorgoorta ay dhalinyarada doorkooda in la siiyo in maxaanku irahdaayey ujeedooyin cadcad iyo go-aan inta laga qaato dhalinyaradii lagu soo dara waana mahadsantiin aad waa mahadsan tahay calimaad xogayaha ururka dhalinyarada musharaf sida ay saaxiibadaha sheegeen waxaa maqan kaalintii dhalinyarada ay ku lahaayeen doorashada aqalka hoose maxay tahay sababta
cabdiwaxid aadaad umahadsan tahay adiga iyo laanta afka soomaaliga v o a waayo adigu halkaan aad u joogto haddii aan ka hadalno saaxiibadee sidai hore uga hadleenba dhalinyarada doorkooda ma qarsoono ee waan loo garanayaka doorkooda waxaa iska cad in dee wadamada horumar oo kale markaad ka hadlayso oo laga hadlayo o kale in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu horeeya ama doorasho ha dhacdo ama wadankaasa laga hadlaya dadka ugu horeeya oo doorkooda qaatin ay ka yihiin meesha marka waxaa ka muuqata mas-uuliyad daro lagula dhaqmaayo doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin electionka soomaaliya arrintaasna waxaa mas-uuliyaddeeda iskale dadka loo xil saaray ee ah guddiga doorashooyinka ee labada dhinac ama heer federaal ha ahaado ama heer state ha ahaado iyo maamuladii ay ka hoos shaqaynayeen oo ayakuna aan aan garab ku siinaynin ama aan aan aan aan aan dee doorkii dhalinyarada aan muujinaynin so marka arrintaas waa arrinta caddi ah oo lagula geysana loo geysanayo dhalinyarada mar haddii dhallinyaradii tacaddi loo geystana waxaad dareemaysaa waxa soo baxaya inaysan noqonaynin wax qurxoon oo waxa waaye oo oo dalka iyo dadkaba u fiican marka arrintaasaa jirta dhibka ugu weyn waxay tahay inaan la iska xilqa xil la iska saarin arrinta dhallinyarada marka waa culays waa dhib waa arrin soo laalaabanaysa waa arrin aan dadka iyo dadkaba u rooneen waa arrin aan doorashada u rooneen dadka soo baxayana waxay noqonayaan dad dee ka madax bannaan dhallinyarada markaas tahay marka inay mas-uuliyadda iska saarto doorka dhalinyarada sidii ay uga qayb geli lahayeen doorashooyinka stateka ee markaas tusaale o kale hadda markaan joogno galmudug state o kale markaan joogno oo caasimadii aan joogno haddii ay guddiga doorashooyinka ay iyaku ay iska xil saari waayaan waxay ahayd in maamul goboleedka uu ka hadlo dee iyakaa ilaa dadkii maamul u ah iyakaa caasimadii jooga iyakaa mas-uuliyadda ay ku dhacaysaa ugu weyn so marka anaga hadda waxaa na quseeyaa waxay tahay waa seedka stateka ee kuraas taalo galmudug marka waxay ahayd in maamulka galmudug oo arrintaas oo ka hadlo oo yidhahdo dhallinyarada doorkooda hala muujiyo wasaaradda dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug oo hadda xaruntii caasimadda galmudug degan oo xarun ku leh arrintan si aad ugu gudbisaan ma la kulanteen cabashadiina ma u sheegteen si kaalinta dhalinyarada loo muujiyo
waa maasanta cabdiwaxid ow wasaaradda waa si dhowaan isaga warqabnaa waana u gudbinay in mataqaanaa isheeg dhalinyaradu fursadihii ay ku lahaayeen inaysan ka helinin doorashada hadda socota marka dhanka wasaaradday jirtaa kolley iyaga unbaa mataqaanaa isheeg jawaabta ka keeni doona laakiin si guud markii la yidhaahdo ma jirto garawshiyo ay ilaa hadda ka bixiyeen cabashooyinkii anaka laftirka annagaa guddiga la kulannay sidaan hore kaga dhawaajiyey waxyaabihii aan kala hadalnay ay ka mid ahayd in fursado la siiyo dhallinyarada dhallinyarada laba fursadoodba way u tahay midda koowaad waa in aysan isku eedin beri oo aysan dhihinin dadka ka soo baxay kuraasta ka soo baxday afartan iyo dhowr kursi aa taallay soddon iyo abaf waa aqalka hoose in dad dhallinyaro ah ay ka soo baxaan kuraasta sababaa u noqon lahayn haddii nagala sii lahay fursadaha mataqaanaa isheeg laakiin ma dhicinin sidoo kale waad ogtahay dhallinyarada inta badan waa baagamuudo donals iyo ama hay-ada kala lacag ku bixiya iyo dowladda dhexe intaba inta doorashada socoto lacagahaas lagu bixinaya dhalinyarada inay dadka technicalka kamid noqdaan oo ka horjoogteeyaan doorashada ay la shaqeeyaan guddiyada ayadana fursad ay u aan lahayd ma dhicin taas waxaa dhacday in guddigu ay dad ayagu ay qof walbaahaba ehelkiisa qofka keensaday si marka loo fiiriy waa dhalinyarada dadka la keena laftirkooda laakiin ma aysan dhicinin wax dhalinyarada magaceeda ku yimaada in la siiyo annaga waxaan kala hadalnay dadka aad u baahan tihiin annaga aan kaga keenayna qabaa-ilada iyo sida xisaabtuta annaga aan kaga keenayna haddaad rabtiine magaca dhalinyarada nagu sharfa dadka noocaasa nambarka intaas la egaan rabnaan nadhaha annaga idinkaga kala keenayna laakiin ma aysan garaawsan si asxabta hor ka dhawaajiyeen oo kale waxay degan yihiin xarunta inji oo kale guddigu degan yihin waa sax security issue aa loo dejiisaan maqlay laakiin gaadiidkii iyo guryihii iyo shaqaalihii iyo wixii dhammaa waxay noqotay wax oon dowladda keliya ah oo aan mataqaana ashe dadka shacabka ahay aan magaalada dib ugu soo laabanin annaka waxaan haminaynaa markii guddiga la yidhi magaalada caasimadii tahay inaan fursadaha ugu badan dadka heli doono aan noqon doono hadday noqoto gaadiidka dadka loo kaleynaa dadka dhallinyarada anaku intanada maamulka ah oo dhallinyarada ah ma ahin anaku dhallinyarada guud o dhan aan mas-uul ka nahay hadday noqoto kuwa baabuurta loo koreynayo hadday noqoto kuwa la shaqaynayo hadday noqoto kuwa iskuulatiga noqonayo intaba mas-uuladooda dhallinyarada magaca anaka ahayna soo marka wixii oo dhan waxay kusoo koobmeen wax mataqaanaa sheega aan soo dhaafinin oo barakaad ka qaaday horbarakaad u dhiib noqotay oo aan ay dhexdooda aysan kasoo dhaafinin
aad baa mahadsanta calis calimaad sida muuqata guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexeba muuqaal ahaan waxay u badan yihiin dhalinyaro mwaan la dhihi karin doorkii dhallinyarada waa muuqdaa maadaama labada guddiba ay aada uga dhex muuqdaan dhallinyaradii iyaguna ay yihiin cidda shaqaynaysa
cabdiwaxid waa mahadsan tahay runtii ma diidanin in dhallinyaro ka dhex muuqato waa runta laakiin waxaa jirta macnaha markaad adiga cabdiwaxid ahaan aad tiraahdid calimaad meeshaas fursad yar baa ka jirta orod ka qayb qaada ama aad adiga branch iga soo dhammaysid iyo markii ante maamulkii aniga i matalahayay oon dhallinyarada u ahaa oon u shaqaynahayay anta fariistaan yidhaahdaan wardoorkii dhallinyarada aaway war dhallinyaradii aaw oo tiamkii communitiga dhallinyarada inta la wacaliya horyaada xubnaha noocaasa had leedihiin saasoo saasoo saasaa shaqada halkaas ku leedihiin waa idinkaasa way kala duwanta dadka jiraa marka waa dad nintooxsi lagu keenay oo yacni aan la dhihi karin bulsho ama community dhallinyaro ama urur ha ahaadeen ama si guud ha ahaadeen ayay kasoo dhex baxeen marka waa dad alliance siyaasadeed ama saaxiib siyaasadeed ku yimid wey annagana waxa aan wax ku rabnaa ma ahan saaxiib siyaasadeed waxaa wey yacni doorkii dhallinyarada oo la gartaan rabnaa oo dhaqan gala oo dhallinyaradu kasoo dhex muuqata ayagoo dhallinyaradiina matalahaya waxaa laga yaaba qofka dhallinyarada maanta guddiga ku jira heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inuusan isku aaminsanayn inuu dhallinyaro soomaaliyeed matalahayo inuusan isku aaminsanayn dhallinyaro galmudug inuu matalahayo laakiin uu isku aaminsan yahay xubin galmudug matalayso ka mida guddigan inuu yahay saasuu isku aaminsan yahay marka waxaan u baahannahay keliya waxaa weeye in doorka dhallinyarada cadoo laga wada fadhiisto laga munaaqishooday la yidhaahdo halkaasaad ku leedihiin
aadaa maasanta musharaf si ergada ay uga qayb galaan boqol iyo kowda qof oo dooranaysa xubnaha xildhibaanada baarlamaanka federaalka odayaasha ma la kulanteen si dhallinyaradu ay halkaa uga soo gasho oo aada u soo doorataan cidda aada isleedihiin way mudan tahay ha cabdiwaxid aad iyo aad odayaasha waa la kulanay odayaasha xaggooda caqabshak ma jirto sida annakuba aanan hadda doorkeenu uusan u muuqan bay odayaashuna ay sidaasoo kale waxawaaye u boongaasan yihiinoo dee ayaku ruuxooda aan doorkooda la muujinaynin marka odayaasha arrintaas waa kala hadalnay waanan isku garanay waxayna dhaheen adinka uunbaa liidka iskale uu ku fiican weliba xataa odayaasha qaar waxay leeyihiin dee adinkaa galaangal siyaasadeed iyo dhallinyaro iyo furfardii iyo xooggii iyo aqoontii intaba leh bal sida odayaasha ruuxooda aad garab usii lahayd inuu doorkooda xataa u muuqan lahay kasoo shaqeeya marka waxaad u malaysaaba odayaashii annaga inay naga gadaaleeyaan oo naga sii dambeeyaan marka caqabad guudaa jirta oo dee oo nintooxsi ah oo xataa ruuxooda odayaashii walwal waxaa ku jira ah ama qof dhalinyara xataa oday kaga dhigaa oo waxa waaye magaci odaynimada loo isticmaala oo doorkoodii meesha ka baxaa marka caqabad guudaa jirta marka waa sidaasa cabdiwaxid aada maadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena madarashada dhallinyarada si guud waxaan rabnaa maxay tahay tillaabada hadda idin habboon oo aad isleedihiin waad qaadi kartaan si waxii khaldamay loo soxo aan ku hormaro calas guddoomiye
tilaabada ugu habboon waxay tahay qaadi doono ama nala gudboonin maadaama aan dee cabashadanadii aan gudbinay oo aan hore u geynay orta waxaan filayaa inay cabashadanada ay saas isugu aamusanin ee kasoo jawaabaan guddiyada iyo maamulka haddii taas marka ay dhici weydo waxay noqon doontaa dadka horta qayligaan kamid noqon doonaa sida caadiga ah waayo dad badana lagu tuntay oo doorkii iyo meeshii kaalinta ay kulahaayeen la agmarsiiyey si guudna anaka dhalinyar ahaan waxa meesha hadda ka socdaahi si caadiya maamulkii un baan ka tirsanahayaan wax ka joognaa ma ahane shaqada socotaa qayb kama nihinin marka keliya tallaabada nala gudboon waxaa weeye inaan dee markaas aysan aan caddayn inaan nagula matelin ka dhalinyar ahaan shaqadaa socota inaysan cid nagu matashaa oo mataqaanaa doorka dhalinyarada ku matasha inaysan jirinin inaan u caddayno ummadda soomaaliyeed ee dhalinyarada soomaaliyeed waa maasanta aada maasanta calimaad si xooggiinna si xooggiinna iyo taladiinna aad u midaysaan miyaynan habboonayn dhallinyarada guud ee galmudug degmooyinka iyo gobollada kale ku dhaqan inaad kulan yeelataan oo aad uga tashanaysaan doorkiinnii in uu muuqdo
runtii cabdiwaaxidow dee dhallinyaro mar haddii la yahay dee matalaad dhallinyarana la sheeganahayo oo ma lahayo waxaa muhima horta sida aslan waa iska warqabaan dhallinyarada reer galmudug hobyo mingaalkacyo caabuduwaaq cadaado gurceel degmooyinka dee iyo iyo maxaanku irahda deegaanada kale waaweyn dhallinyaradooda waa iska warqabaan mas-uuliyiinta hogaanka waa iska wada warqabaan dee kulan guud hadda ka hor ma aysan dhicin qayb ka mida oon aragnay way jiraan laakiin haddan waxaan ku tala jirnaa inaan si guud uga arinsanno shir la qabanqaabiyo runtii oo looga arinsanayo arrimaha socda oon kaga faa'iidaysano mahadsanto tala soo jeedinteenna waxay tahay cabdiwaaxidow maadaama dhallinyaradu ay hadda hogaanka iyaku ay hayaan dhallinyaradiinu ay aada u badan tahay oo dalka ay ka yihiin de boqolkiiba toddobaatan shan wax ka badan awalaysan maogtahay dhallinyaradu aysan dhammaantood aysan maogtahay aysan wadagelaynin marka waxa ay tahay in la ictimaado de hogaanka dhallinyarada ayakaa marka waxay samaynayaan dee dhallinyaradii backupka ku ahay ku celinayo so marka tala soo jeedinta aan leeyahay waxay tahay yaan dhallinyarada laga dhex kalumaysanin macnaha aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala hayeen guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug calas cabdinuur bare gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada dhuusamareeb calimahad cabdi macalin xasan iyo xogayaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug musharaf cabdi axmed waxa ay marti igu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinaya sidaa iyo ismaqal dambe
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi mar kale ayaanu dileenahay sanad wanaagsan iyo weliba door wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba gabagabada idaacaddeen maraynaya markana aan jaleecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana wada dhegeysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo weliba axmed cali cigaal durdurkii hadduu guray kuu dulqaadan maayo hay gudaalina samire codkaasi ay sida wada jirka heestaasi dhegaystayaal inagu soo gaarhsiinayeen fanaaniinta axmed cali cigaal iyo weliba faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq waxay ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo